إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu dhaawacay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa habeenkii xalay weerar lagu qaaday fariisimo ciidamada shisheeye ee ugandha ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose caruur aad u yaryar oo muddo lala ah ayaa meedadkooda laga helay gaari dhexdiis kaas oo yeelay mid ka mid a garaashada degmada galdogob ee gobolka mudug siyaasi ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa sheegay in toban kun oo ka mid a askarta dowladda federaalka ay ku dhammaadeen dagaaladii labadii sano ee lasoo dhaafay socday ee ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona soo bandhigay fashilka haysta dowladda federaalka kalluumaysatada ku dhaqan degmada cadaleh ee gobolka shabeellada dhexe ayaa cabasha ka muujiyay haraadiga wasaqda ah ay warshaduhu ku daadiyaan badda iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan maraakiibta shisheeye waaliga walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa kelimo dardaarana ka jeediyey munaasabad loo soo xirayay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka ee kasoo jeeda mid ka mid a beelaha dega walaayadaas kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu dhaawacay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku weeray xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin magaalada baydhabo waxaana qaraxaas ku dhaawacmay sarkaal laba xidigle ah kaas oo lagu magacaabo sakariye dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin deegaanka danow ee hoostaga degmada qoryooley isla shabeellada hoose sidaasoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen deegaanka buurcalow ee hoostaga degmada baraawe caruur aad u yaryar oo muddo saacado ah lala-ah ayaa meedadkooda laga helay gaari dhexdiisa kaas oo yeelay mid ka mid a garaashada degmada galdogob ee gobolka mudug mubaarak cumar ayaa ka waramaya xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdo argagax leh oo laga soo warinayo degmada goldogob oo ka tirsan gobolka mudug kadib markii la helay meydadka carruurta yaryar oo muddo lala-ah carruurta oo ay da-doodu kala ahayd saddex sano jir iyo afar jir ayaa meydkooda laga helay gaari ku xaraysanaa mid ka mid ah garaashada ku yaala degmada goldogob ee gobolka mudug sida ay sheegeen ehlada carruurta meydadkooda la helay waxaa labadaasi canug labayay maalintii shalay iyadoo tan iyo xilligaas lagu guda jiray baadigoobkooda ugu dambeyntii xalay ayaa laga dhex helay gaarigaas taliyaha booliiska ee degmada goldogob ayaa ka warbixiyey qaabka ay u dhacday dhacdadan
aaway laba mar yaryar ah oo caruur ah saqiir ah oo shalay ehelkoodii ay waayeen shantii waxa weye duhurnimo laba wiiloo yaryar ah oo da'aaddooda ay ku warbixiyeen afar jir iyo saddex jir carruurtaasu shalay ehelkooda waayey xalay baa riboodkoodana soo gaaray warbixinnada waxa weeye saxaafadda caalamka iyo dhammaan baraha bulshada iyo baafin iyo raadin baa intaa lagu jiray dhammaan ehelkoodii iyo dadkoodii intaa raadintoodaa lagu jiray runtii intadaas la raadinayey waxaa suurtagashay caawa muddo hal saaca oo habeennimo ah in laga helay meel gareesh ah oo u dhow xaafadda waxa yar u jidha gurigooda gaari halkaa yaallay oo runtii ku hallaysanaa oo loo keenay gareeshka cillad bixin in meydkoodii laga helay gaarigaas hadda saxaafadda aad ku arkaysaan oo halkan yaalla wax hadda nooga muuqday jirkooda intaan fiirinnay nagama muuqan laakiin waxay u badan tahay inay gaarigaas kolba galeen ayagu sida hadda muuqata laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa wixii annaga baaritaanka ee xaggiisa ah waan soo dhammaystirannaa ilaa iyo hadda xog rasmi ah lagama hayo sababta iyo qaabkii loo dilay carruurtan yaryar falalka noocan ah ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanaya guud ahaan dalka gaar ahaan meelaha ay ka tirsan dowladda federaalka siyaasi ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in toban kun oo ka mid a askarta dowladda federaalka ay ku dhammaadeen dagaaladii socday labadii sano ee lasoo dhaafay ee ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona soo bandhigay fashil ka haysta dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya cadaadisyo uga imanaya siyaasiyiinta iyo odayaashii ku garabka ahaa dagaalkii uu ku iclaamiyey inuu kusoo afjari doono mujaahidiinta ayaa maanta ku dheggan xilli uu ka gaabsaday ka hadalka arrimaha shabaabkii uu ku iclaamiyey dagaal uu kusoo afjari doono xasan sheekh oo kolkii hore manaabirta la taagnaa hadallo midba midka ka dambeeya rajo gelinaya siyaasiyiinta iyo dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda federaalka ayaa maanta ka gaabsaday ka hadalka hadaladii lagu yaqiinay markii uu ku soo baxay doorashada madaxtinimo ee dowladda federaalka kuwaasoo marka ay badsadeen warka xasan sheekh rajo ka qabay inay ku ladi doonaan xafiisyadooda soomaaliya tan iyo markii uu fashilmay dagaaladii wejiyada loo bixiyey ee lagu qaaday wilayaadka islaamiga ay maamulaan mujaahidiinta al-shabaab waxa ise soo tarayay dhaleeceynta siyaasiyiinta dowladda federaalka oo ka hadlaya fashilka ku yimid dagaalkii ka dhanka ah al-shabaab ee ka socday gobolada dhexe ee soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka markii dib loo doortay uu mujaahidiintana ku iclaamiyey dagaal uu kusoo afjarayo ayaa waxaa ka muuqatay farxad iyo dhoola caddayn kuwaasoo uu ka qaaday askarta tirada badan iyo diyaaradaha dagaal ee dul heebaabaya hawada sare si ay u ilaaliyaan ciidamada la rabo in ay dhul qabtaan xasan sheekh oo dhoola caddaynaya ayaa tegay magaalada dhuusamareeb si uu halkaasi uga hogaamiyo dagaaladii dhicisoobay ee wilaayaadka lagu qaaday dagaalada ayuu xasan sheekh u fadhiistay natiijadooda magaalada dhuusamareeb isagoona isku diyaarinayay teegista magaalada ceelbuur si uu halkaasi isugu soo sawiro laakiin waxaa dhacay dagaalkii coos weyne kaas oo ka yeelay mid kala dhantaala dhammaan askartii uu xasan sheekh islahaa inuu kaga takhallusi doono awoodda mujaahidiinta shabaab ee gobolada dhexe dagaalkaasi ayaana sabab u noqday inay ciidamadii dowladda federaalka isaga firxadaan ceelbuur iyo degmooyinka kale ee ay kusoo duuleen ka gadaal markii askartii coos weyne saldhigyada ka samaystay laga dhigay wax la dilo wax la qabto iyo kuwo ilaa iyo hadda lagu la-yahay raq iyo ruux xasan sheekh oo ceelbuur ku celcelinayay tan iyo dib u doorashadiisii ayaa dagaaladaas iyo qoraxyo loogu geeyey dhuusamareeb ku kalifay inuu isaga cararo dhuusamareebka gadaal markii halkaasi loogu geeyey qaraxyo sabab u noqday inay gacani waxyeelo ka soo gaarto cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka mid a siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidamadii dowladda federaalka oo gaarayay ilaa afartan kun ay kala yaaceen waxaa kale uu sheegay in toban kun oo ka mid ah askartaasi ay ku dhinteen dagaaladii labada sano socday ee al-shabaab lala galay waxaa kale uu sheegay in xasan sheekh aanu maanta tegi karin degmada kaaraan oo muqdisho ka tirsan isagoona si cad u sheegay in xasan sheekh aanu soo dhaafi karin madaxtooyada amnigii magaalada muqdishona uu faraha ka baxay dalka soomaaliya hal wasaarad oo maanta shaqaydaa ma jirto dalkii amni kama jiro dalkii waa kala tegey oo maamul goboleedyadii iyo wixii xamar ka jira way kala tageen madaxweyne aan aan filadii dhaafi karin oo kaaraan tegi karin oo degmooyinkii kala tegi karin oo meel walba meeshau taga qarax iyo xabadu yaaliin oo dagaalkii labada sano socda toban kun oo qof ku dhimatay oo afartankii kun oo lagu soo tababaray eleteraya iyo muxuu ahay turki aan mid ka noolayn ciidankaas ciidankaasu ciidan dhaxalgalahow ahayoo nool oo wax kasta la baray badda la baray oo bayloodya laga dhigay oo ciidanka oo la baray maaragtay goobaha ka dagaalama oo taangiyada la baray hal mid maanta kama noolo tobankii kun wax le-day iyo wax dhaawaca weeye wixii kalena way kala carareen oo dalka dhanba way ka carareen soomaali laba sanaan la hadlaayey labadaa sanana waxaan lahay war oday baan ahay anigoo ah cabdulaahi maxamed jimcaal oda soomaaliyeed war waxa meesha ka socdaa ma jiraana dalka hala badbaadiyo dhagaha layga furaystay maanta ayaa la wada cabaadayaa oo la wada kacay si kastaba askarta dowladda federaalka ayaa waxaa laga soo warinayaa in ay noqdeen kuwo guri ku gambad ah oo aan u soo bixi karin dibadda iyagoo iibsaday hubkooda dharkana beddeshay welina ka baqaya in la dilo ama in ay dowladdii ay ka tirsanaayeen ay xirato iyagoo ka baqaya in lagu soo eedeeyo ama lagu qaado kiis baqacararnimo ah iyo kuwa isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka gadaal markii ay maqleen fariintii uga timid mujaahidiinta oo ujeediyey sheekh cali maxamuud raagishe cali dheere kalluumaysatada ku dhaqan degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa cabasho ka muujiyey haraadiga wasaqda warshadahu ay ku soo daadiyaan badda iyo dhibaatooyin ay kala kulmayaan maraakiibta shisheeye cabdiqaali macalin cabdiweli ayaa ka warramaya kalluumaysatadan ka jilaabatay xeebaha degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaysa maraakiib shisheeye kuwaas oo qashin iyo sun kusoo daadiya xeebta degmada cadalle kalluumaysatadan ayaa sheegtay inay dhib weyn ku qabaan qashinka lagu soo daadiyo xeebta ayna ka dhalan karto caafimaad daro saameynaysa dadka meesha nolol maalmeedkooda ka raadsada sidoo kale waxa ay sheegeen in uu yaraaday kheyraadkii badda ku jiray kadib markii ay xaalufin ba-an u geysteen maraakiibta shisheeye haddaba waa kuwan qaar ka mid ah kalluumaysatada degmada cadalle ee ka cabanaya qashinka lagu soo daadiyey xeebta iyo arrimo kale waxaa imaanaya qashinka lagu shubo badda oo xeebta imaanaya cabsiyaa ka timaada dhibaatadaas oo ay kow ka tahay nabadgelyada oo khatar gelaysa xeebta oo maaragta wasaq imaanaysa kalluunkii oo qalabkii oo badda wasaqda lagu shubay dilaysa mararka qaar waxaa soo daata kalluunkaoo dhintay ah xeebta soo daata taasuna waxa waye dhibaatay nagu haysaa haamo waaweyn oo qashin ku jiro kuwa sumaysan waxa yacni la keenayo oo muxuu ahay wax xisaaban ma ahan qaladaadka badda lagu haayo khayraadka baddana waa yaraaday maxaa yeelay dadkii waa ku soo qadeen baddii waa soo qadeen kalluumaysigii adduunyada oo muxuu ahay adduunya waaweyn oo xaaqaysaa timiday waxaa kaloo dhibaato nagu haya cimilada oo muxuu ahay isbedeshay kaarboonka muxuu ka warshada muxuu ka yimid maaqaan ma hawaduu ka yimid ma naqaan hawadii waa isbedeshay khayraadkii badda waa yaraaday dhagaxdii muxuu ahay badda uu ka dhalanaya cuna uu daaqi lahay xataa kalluunka uu daaqi lahay mayaxaasku daaqi lahayna waa la baabashay maraakiib waaweynaa xaaqday oo baabi'isay maraakiibta shisheeye ayaa mar waliba qashinka iyo waxyaabaha sumaysan la soo aada xeebaha soomaaliya si ay dadka u qaadsiiyaan cudurro kala duwan islamarkaana ay u baabi'iyaan kheyraadka badda dhex ceegaagaya si kastay ahaataba cabashadan ayaa kusoo aadaysa xili ay kalluumaysatada muqdisho ka cabanayeen maraakiib sidan oo kale qashin ugu soo daadisay xeebaha magaalada muqdisho waaliga walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa kelimo dardaarana ka jeediyey munaasabad loo soo xiraya macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka mid ka mid a beelaha dega walaayadaas maxamed qaasim ayaa ka warramaya
sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay dooro socotay muddo lix maalmood ah oo loo qabtay qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee beesha jiido ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadaas waaliga ayaa wuxuu xafladda ka jeediyey kelimo dardaaran ah oo uu kula hadlay macallimiinta loo soo xirayay dowrada iyo dhammaan dadka muslimiinta ah waxa uu marka hore ka hadlay waaliga fadliga uu leeyahay qur-aanka kariimka asigoo si aad ah ugu xeel dheeraaday ka hadalka fadligiisa iyo in uu yahay mid loo soo dejiyey in lagu garto allah subxaanahu wa tacaalaa ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisa fadligiisa wax lasoo koobi kara ma aha horena waa looga hadlay waxaweena waa cibaado ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayo hadda ilaahay subxaana watacaala kalaamkiisa fadliga uu leeyahay waxaa noogu filan alqur-aana kalaam allahi tacaala inuu yahay waa hadal ilaahay subxaana watacaala oo kafaa bi hada sharafan wa fadlan intaasaa fadlan noogu sugan iyo karaama uu leeyahay waxaa kale kitaabka ilahay subxana watacaala ama kalaamkiisa fadliga uu leeyahy waxaa ka mid ah alqur-aanu acdamu masdarin limacrifati illahi tacaala qur-aanka waa meesha laga helo ilaahay subxana watacaala garashadiisa waxaa ka mid ah qur-aanka fadliga uu leeyahay القرآن الكريم هو معجزة التي أيدها الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة إله سبحانه وتعالى وكون كان نبي سنة كتاب يا إبراهيم وعد موتها لمد أبود وعين ذلك مخلوقات إني كينا ولو بصورة حتى يعود وعين waxa uu sidoo kale waaliga ka hadlay fadliga ay leeyihiin dadka bartay qur-aanka asigoo soo qaatay adilooyin fara badan oo kusoo arooray qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa insha alla tacaala waxay ka taabanaya iyadana fadliga dadka qur-aanka akriya ay leeyihiin ilahi subxana tacaala kitaabkiisa ugu sheegi sunnada nebi maxamed salaasalana ugu sheegay ahlu lqur-aani hum ahlullahi wa khaasatuhu dadka ahlu qur-aanka ah waa dadka ilaahay subxaana watacaala gaalka ula leeyahay waxaa ka mid ah fadliga ay leeyihiin ahlu qur-aani hum khayru nnaasi wa afdaluhum waa dadka dadka u khayr badan una u fadli badan lianna nebi maxamed sal alay salam wuxuu leeyahy khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama dadka waxaa u khayr badan fiiri ilaahay ku dhaashee ninka biologyga ay lama dhigin ama khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinkugu khayr badan ninka qur-aanka ugu dambayntii waaliga ayaa waxa uu la dardaarmay dadka fadhiya meelaha fadhi ku-dirirada ah asigoo kula taliyey in ay tagaan goobaha lagu barto qur-aanka iskana saxaan qiraa'aadka qur-aanka marka jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa marka fadligaas qur-aankana uu leeyahay ahlkiisana uu leeyahay in loo degdego oo dhammaanteen ahlu qur-aan aan noqono oo aan weyneyno dadkooda aan u degno xaqiiqatan waxaa wax laga naca dadka qaar oo mugtahay fadhigidarada iska fadhiyo xataa oo mugtahay masaajida iyo meelaha majaalista hadda waxaan malaynayaa magaaladan aan joogno laba xalqo oo tasxiix waxaa ka socota aan malaynayaa soo saas maa laba xalqo oo tasxiixaa ka socoto dadka ka faa'iidaysanayana waa yelihiin dad badan oo fasaxyada iskaga jiro ama shaqaana helin oo magaalada iska fadhiya hadduu qofka faatixada xataa laga soco soo guulan maa u gaaray faatixada keliya laga saxataa ikhwaani marka waxaa laa insha allahu tacaala meelaha xaaqaadka masaajida ee qur-aanka lagu akrinaayo
wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay mar weliba u qabtaan macalimiinta dugsiyada qur-aanka dowlad muhiim ah oo looga saxayo qiraa'ada qur-aanka iyadoo ay xusid mudan tahay in qaar ka mid ah wilaayaadka laga hirgeliyey xarumal iskaga soxo qiraa'aadka qur-aanka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal ugu soo bandhigayo askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo isku dhiibay walaayada islaamiga ah ee ba'ay maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka askar kasoo goosatay dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed kuwaas isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana lagu soo bandhigay xarunta wilaayada baay ee degmada buulafulay askarta kasoo muuqanaysa filimka cusub ayaa tiradooda gaaraysa laba askari askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa xasan xuseen maxamed oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan ciidanka loogu yeero haram cadda liibaan oo ah askariga labaad oo isna kasoo goostay maamulka koonfur galbeed waxa uu si gaar uga tirsanaa ciidamada daraawiishta koonfur galbeed labada askari ayaa marka ugu horeysay ka warbixiyey halkaay kasoo goosteen waxaa ku qasbay inay kasoo goostaan safkii shisheeye kalkaalka ahaa ee ay ku jireen iyagoona ugu dambeyntii baa ku diray saaxiibadooda weli ku harsan safkii ay kasoo baxeen
magacay waa xasan xuseen maxamed waxaan ka imaaday dowladda radada muqdisho gaar ahaan ahaa ka tirsanaa ciidanka booliska xarmaad marka waxaa iskaga soo tagay waxaasi wax fiican ma ahen wax ilaahayna uu raalli ka yahay ma ahen insha allah an ilaahay ugu tooba keenay dadkii aan u imaadayna si fiican ay soo dhaweeyeen si kale ilaabe insha allah aad iyo aad ay umahadsan yihiin ma ilaahay tawfiiqda waafajiyay waxaan iskaga soo tagay waxaasi wax fiican ma ahen oo maanihii dad hadda diinta ku dhaqmaayo ayna ma ahayn marka saas darteed ahay diintaada maanihii saas yeelayo in aa iska soo tagto maanihii qof igu ka laftay male anna go-aankayga shaksiyadayda aa iskaga soo tagay waxaana baaq ugu dirayaa inay iskaga soo tagaan insha allah oo maanihi kuwii saaxiibada ee anagadaa laga jiray oo akhradooda iyo adduunkooda halaabayo inay iskaga soo tagaan anna baaq ugu diri lahaa insha allah wax kale oo hadda aan u dhihi lahaa maana ilaahay isu hanuuni karo laakiinsan waxaa dhihi lahaa inay iskaga soo tagaan
magaciimaylaale diiwaan magay aadan cusmaan ciidamada ka tirsan degmada buur xakaba ee ka tirsanay daraawiishta koonfur galbeed ee haddama ilaahay rooge burfulaay rooge maylaalaayo sug wanaagee laayi dhawaay saasaan kama hadnage dadkii kale wadan buyon iyon may fade ilaahay iyon anfudusaay
muuqbaahiyaha janaalka wararka ee alkataayib al akhbaariya ayaa maalmihii lasoo dhaafay si xiriir ah u baahinayay muuqaalada askarta kasoo goosatay dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ee shisheeyaha caratuurka u ah kuwaas oo wilaayaadka ay maamusho xarakada al-shabaab si weyn loogu soo dhaweeyey
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa